xarakada al-shabaab ayaa weerar culus waxa ay ku qaadeen deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe saakayto waa berigii dagaalka oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa uu dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan deegaano ku dhowdhow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe iyo xarakada al-shabaab war qoraal ah oo kasoo baxay xarakada al-shabaab oo ay ku faafiyeen barahooda internetka ayaa waxay uga hadleen weerarkaasi oo saakayto waa berigii ay kusoo qaadeen deegaano ku dhowdhow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay sheegeen al-shabaab in dagaalka ay ku dileen lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda sidoo kalena ay ku furteen dagaalka inta uu socday lix qori oo a k forty seven ah dhanka kale xarakada al-shabaab ayaa waxa ay sheegeen in gebi ahaanba ay la wareegeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda oo ku dhow tuulada basre ee gobolka shabeellaha dhexe